wasiirka arrimaha dibadda ee dalka masar ninka lagu magacaabo badar al caati ayaa ka hadlay khilaafka kala dhexeeya dowladda itoobiya kaas oo la xiriira biyaha webiga aniil iyo isku soo dhowaanshaha siyaasadeed ee masar iyo dowladda federaalka isagoo waraysi siinayay wargeyska sharqi wuxuu wasiirka arrimaha dibadda ee masar tilmaamay in ciidankooda imaanaya soomaaliya aanay xiriir la lahayn khilaafka kala dhexeeya itoobiya masarna ay awood u leedahay inay difaacto masaalixdeeda iyo amniga biyaha marka laga hadlayo biyo-xireenka nahda ee itoobiya ay ka dhistay webiga aniil isagoo hadalkiisa sii wata ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee masar shaaca ka qaaday in biyaha webiga aniil masar uga dhigan tahay qadiyada nolol ama geeri ah sidaas daraaddeedna aanay marnabo oggolaan doonin in lagu gaboodfalo biyaha webigaasi cid gaar ahna ay go'aankii ay doonto ka qaadato mar uu ka jawaabayay su'aalo la xidhiira in tallaabo milatari oo ka dhan ah itoobiya ay qaadayaan ayuu badar al caati wasiirka arrimaha dibadda ee masar sheegay inay danahooda difaacan doonaan iyagoo ku jaangoynaya qaanuunka duwaliga ah sida uu hadalka u dhigay wadahadalladii la xidhiiray arrimaha biyo-xireenka nahda ayuu sheegay inay joogsadeen sannadkii labada kun saddex iyo labaatanka kadib markii ay arkeen in itoobiya aanay daacada ka ahayn wadahadallada mar welibana ay qaadayso tallaabooyin dhinaca oo sii adkeynaysa in xal laga gaaro qadiyadan masar iyo itoobiya waxaa ka dhexeeya khilaaf sii xoogaysanaya marba marka ka dambaysa kaas oo salka ku haya biyo-xireenka nahda khilaafkan ayaana sii xoogaystay markii dowladda masar iyo dowladda federaalka ay gaareen heshiis iskaashi xagga amniga ah alqaahirana ay muqdisho ka soo dejisay diyaarado siday shixnado hub ah arrintan ayaana itoobiya waxay u aragtay mid halis gelinaysa amnigeeda wacadna waxa ay ku martay inay gacmaha ka laaban doonin isbedelada ka socda geeska afrika